بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا درسgeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda toban iyo sagaalaad min suurati الnisaa qaala allahu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa yaxilu lakum an tariثuu الnisaءa karha qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa imaanka laga helayow laa yaxilu lakum xalaal idiin ma aha an tariثu الnisaa'a dumarka inaad dhaxashaan karhaa waxa weeyaan khasab inaad dumarka si karhi ah ama khasab ah ku dhaxashaan yaa sida mataacda iyo alaabtoo kale taas idiinma bannaano weeyo waxa weeyaan gabdhahan nimankoodii baa dhintay markaasaa gabdhihii baa khasab loo dhaxlaya oo dhaxalkan waa maxay xoolihii maaha gabadhii lafteedii ninkeedii dhintay qoladii ninka dhintay qaraabada u dhow ahaa oo awliyadiisa ahaa sida walaalihii iyo kuwa la midka ah baa gabadhii waxay ka soo qaadayaan xoolihii ninku ka dhintay oo kale saasoo kale ay ka soo qaadayaan maxay samaynayaan hadday doonaan waa guursanayaan hadday doonaan cid kaley u guurinayaan oo aan iyaga ahayn hadday doonaan weligaa ma guursan kadhid bay dhahayaan adduunka waa ka jirdhaa qolooyin madaxa oo gabadhay mar guursadaan aan dib dambe cid kale u guursanaynin haddaysan xataa ka dhiman ay kala tagaan marka gabadhii bay khasab u dhaxlayaanoo waxaan hadda dumaal dumaal khasaba ma jidho dumaal khasaba ma jidho oo gabadhaan haddii ninkeedii dhintay ciddii dambe oo ay isfahmaan bay guursan ka dhah ama qoyskii qabeyo hore ha noqoto ama qoys kale ha noqoto laakiin haddii gabadhii cid kale guursato lagu ceebayn maayo ama ciddii guursatay lagu garaysan mayo lagula dagaali mayo la dhihi mayo reerka iyagii baa usoo dhacday iyo xaaska iyagii baa noo dabamadha iyo annagaa dumaasheeda lahayn iyo intaasoo kharashi adduun ah dushaada lagugu ganaaxayo ma la dhahayo dumaal khasaba ma jidho gabadhaan haddii iyadu isfahmeen ninkii hore qoyskiisii ay guursato ahlan wasahlan ama ilmo iyo wax laysku dhaqaalaynaya ay jidho isla fahmaan hadday cid kale guursatana iyadaa u madax bannaan waxa weeyaan arrinkaasaa laga hadlayaa laa yaxilu lakum xalaal idiin ma aha an tarisu nisaa dumarka inaad dhaxashaan karhan qasab waayo oo saa doontaan ka yeeshaan haddaad doontaan guurkiiba u diidaysaan haddaad doontaan idinkaa guursanaya haddaad doontaan cid kale u guurinaysaan walaa tacduluuhunna gabdhihii ha meermeeriniinna waxay ka dhigantaha walaa yaxilu lakum xalaal idiin ma aha an tacduluuhunna inaa meermeerisaan gabdhihii taasna idinma bannaana ayib litadhabuu inaad la tagtaan darteed bibacdi maa shay barkiis aataytumuuhunna gabdhaha aad siiseen gabdhihii inaad guurka u diidaan idinma bannaana ama inaad cidhiiridaan oo culays dul saadhaan idinma bannaana maxaa culayska u saaraysaan maxaa guurka ugu diidaysaan ragow inaad la noqotaan wixii gabdhaha aad siiseen wax ka mida maalan gabadhaan ninkeeda hadduu dhintay dhaxal bayba qaadatay meher bay qaadatay markaasaa guurkii baa laga hor istaagayaa waxaa la rabaa xoolahay qaadatay in laga soo ceshado oo ay sadaaqi meherkii laga soo qaato ay soo celiso ama xoolahay dhaxalkaa u qaadatay laga soo cesho taa lama ogola waa arrimaha aan idiin bannaanayn litadhabuu inaad la tagtaan darteed bibacdi maa shay barkiis bar baa la cabira barku idinma bannaana kullina kaba sii daranba kulli inaad qaadataanna kaba sii daran iyana ma bannaana bibacdi maa aataytumuuhunna wixii aad siiseen wax ka mida ama ninbaa xaasba qababa gabadhaan buu dhibaataynayaa uu qabo wuxuu isleeyahay marka dambe meherkeedii ha isku furato sadaaqii badnaa si markay kuu celiso kabacdi iyo meherkii ama xoolo kalaba ay ku siiso yaa dhibaato ku samee si ay xoolaha iskugu furato lama ogola in la dhibaateeyo ayib ilaa an ya'tiina inay la yimaadaan mooyaane bifaaxishatin faaxisho iyo xumaan faaxishadaasoo mubayinatin cad ama mubayanatin la caddeeyey hadday zina la yimaadaan gabdhihii ee xumaan la yimaadaan halkaa mar baa walahi la samayn karaa in cidhiiri la geliyo si ay xumaantaas uga joogsadaan wacaashiruuhunna raggiiow la mucaamalooda oo kula dhaqma hunna gabdhaha bilmacruufi si macruufoo la yaqaanoo wanaagsan oo sida ilaahay idin amray ah hadal wanaagsan ixsaan mucaamalo wanaagsan gabdhihii sidaa kula dhaqma dad karaamaysan oo aa wada nooshiin oo fiican inay yihiin baa ula dhaqmaysaan ee dadaa ku amar taaglaynaysaan ama idinka addoomma idiin ah ama karaamada insaaniyadda aan lahayn ma aha ilaa suuraddan waa suuratu nisaa waaba suuradda lagu maamuusay dumarkaoo magacoodii dumarkii baaba loogu magacdarayba ilaahay ku karaameeyey qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi fain karihtumuuhunna gabdhihii haddaad dhibsataan xaasaskii weeyaan gabdhahaan sheegayno iyadoo aan wax dhiba la imaan gabadhii baa ninkii qalbigiisii ka soo taagan yahi la noolaanshaheedii xaasu ahaanshaheedii waa haddaad karahataan waxa weeyaan sabra weeyaan halkaas sabraa ku jira ha kala teginnina iska sabra raggiyow fa casaa waxaa laga yaabaa an takrahuu shay-an shay inaad dhibsataan oo wayajcal allaahu ilaahayna uu yeelo fiihi shaygaa dhexdiisa khayran kaiiraa khayr tiro badan gabdhaha aa ku sabidheen oo naftiinnu ka taagan tahay waxaa laga yaabaa ilaahay inuu yeelo khayr badanoo walad saalixa iyo ilmo wanaagsan ilaahay inuu idinka siiyo waaya waxa weeyaan taran wanaagsan mid weli ilaahay noqda inay idiin dhalaan ayaa laga yaabaa ayib markaas sabra ee kahashadaas yaan lagu burburinin reerkii weeyaan oo waxa weeye reerku jacayl keliya inuu ku dhisnaada maaha nicidna inuu haddiiba iskaga burburo maaha waa in laysku sabro weeyaan markaas imisaa dad xoogaa naftoodu kala taagan tahay ilaahay khayr badan yeelay sida la arkay ilaahay inoo sheegayo tajribadana lagu arkay oo ah intaasoo ilmood intaasoo tarana dad inay kala tagaan u dhowaaday in ilaahay macnaha dhexdoodii khayr badan uu yeelay wayajcal allaahu fiihi khayran kaiira nabigu xadiisba wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam nin mu'mina yousan nicin oo u caroon gabar mu'minada hadduu dabeecadda ku naco arrin kaleoo kaga raali noqonaya hadday gabadhu si aysan ku fiicnayn si kaley ku fiican tahay ma wada xuma qof wada dhammaystiranna ma jiro halkan waxaa hadda laynoo caddaynayaa aayaddan dambe gabdhihii meherkoodii in la qaato markii la furay ka bacdi yaa in meherkii lagala haro taas baa la diidaya qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wain aradtum haddaad doontaan raggiiow istibdaala zawjin zawj iyo xaas bedel qaadashadiis makaana zawjin zawj kale bedelkiis waxaad damacdeen gabar inaad guursataan gabar kale makaankeed macnaa gabar inaad kala tagtaan gabar kalena aad guursataan waxaa laga yaabaa miduu qabay in qalbigiisa ka taagan yahay mid kalena ay u hilaacayso la fiican tahay markaasuu wuxuu doonayaa tan inta kala tagaan inuu gabar kale u gursado waataytum walxaal aataytum qad aataytum aasiiseen ixdaahunna gabdhaha midoodna qindaaraa maal tiro badan xoolo tiro badan kayd badan falaa taa'khuduu raggiiyow ha ka qaadanina minhu qindaarkaa xaggiisa shay-aa waxba gabadhan xoolo badan bay igu lahayd meher badan bay lahayd waa inay meherkii badnaa aan qaar kala haro ama qaar ii soo celiso kabana shay baa layidhi wax yar iyo wax badan midna ha kala haranina falaa taa'khuduu ha ka qaadanina minhu xaggiisa shay-a ataakhuduunahu ma qaadanaysaan qindaarkaa iyo meherkaa qayb ka mid a shaygaas buhtaanan xaaloo yahay buhtaan baail wa iman xaaloo yahay dembi dembigaasoo mubiinan iska cad warma waxaasaa qaadanaysaan raggiyo ma dhici kadha wey ha samaynina wey wa kayfa seebaad ta'khuduunahu u qaadanaysaan walxaal qad afdaa uu gaadhay bacdukum barkiin ilaa bacdin barka kale uu gaadhay iyagoo barkiin barka kala gaaroo mucaamaladii xaasnimada idin dhex madhay seebaa ugu hunguriyoon kadhaan oo u qaadan kadhaan wixii gabadhu ay lahayd idinkoo xaaladaas idin dhex madhay walxaal qad afdaa uu gaadhay bacdukum barkiin ilaa bacdi barkii kale uu gaadhay marka waa waxyaalaha laga afgobaasanayo qur-aanku sida ilaahayna baraya aadaabta inaan isticmaalno oo macnaha waxa gaaritaanka hadda jimaaci baa looga jeedaa markaasaa laga dadbayaayoo waxaa la leeyahay waa ilaahay waa kariim waa kinaayoodaa macnaa sarbeeb ilaahay iyadoo wuxuu yidhi barkiin barka kala gaaray seebaa ugu hunguriyonaysaan oo waxaas u qaadanaysaan bacdukum ilaa bacdin waakhadna walxaal akhadna qad akhadna ay qaadeen minkum xaggiinna ragow gabdhuhu idinka qaadeen miihaaqan ballan qaliidan adag oo waa maxay waa caqdigii nikaax nikaaxi dhacay iyo caqdigaa iskugu xalaalowdeen iyaday taas idinka qaadeen oo waa maxay xadiidku wuxuu odhanayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ittaquu llaha fi nisaa'i war dumarka ilaahay kaga baqa waxaad ku qaadateen ammaanada ilaahay fardiyaashooda waxaa ku xalaalaysateen kelimadda ilaahay qabuulka iyo ijaabkaas ayaa ku xalaalaysateen wey wa akhadna minkum miiaaqan aliida qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walaa tankixuu markaas meherku meel ugu yar iyo meel ugu badan horta ma laha meeshii meherka intii laysla garto wey laakiin meherka yar baa baraka badan sayid cumar waxaa la tilmaamay inta khudba akriyay inuu yidhi meherka dumarka yaan la qaaliyeyni hadday karaamo iyo wanaag adduunkaa leedahay ama cabsi ilaahay iyo taqwo ay tahay alle agti nebi maxamed baa idinku owlaysnaan lahaa ugu abboonaan lahaa inuu meher qaaliyeeyo nebiguna wax mehera ma qaaliyeenoo dumarkiisa iyo gabdhihiisaba labaiyo toban uuqiyadood ayaa meherkoodu ahaa inta badan waxaa la yidhi sayid cumar markuu khudbadaa jeediyey gabar baa kacday waxay tihi cumarow ilaahayna waa noo ogolaaday adiguna waa naga hor istaagaysaa inaan xoolo qaadanno waxay tidhi soo tan ilaahay yidhi wa aataytum ixdaahunna midooda aa siisaan qindaara maal badan kayd badan baaba ilaahay yidhi qindaar marka sayid cumar wuxuu ahaa mar haddii xaqa loo sheego laygama daba hadli kara xaalkiisu ma ahayn wuxuu ahaa mid istaagid badan kitaabka ilaahay markii la xusuusiyo markaasu wuxuu yidhi asaabad imra'atun haweenay baa asiibtay oo waafaqday wa aqdaa cumaru cumarna waa gafay waa iga haysaaba yidhi gabadhaasa iga saxan lababa waa meesha iska helaan xagga meherka ha laakiin meherka yar baa fiican inkastoo qisadan la leeyahay dacfi baa ku jira qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walaa tankixuu ha nikaaxsanina raggiiow maa man maa allatii gabadha maa man nakaxa aabbaa'ukum aabbayaashiin nikaaxsadeen oo min annisaa'i dumara ilaa maa qad salafa wixii hormaray mooyaane waxaa samaynaysaan baa layidhi ha guursanina aabbayaashiin gabdha ay guursadeen ilaa wixii hormaray oo hadda iska cafisa ee xilligii hore oo jaahiliga dhacay mooyaane sidaas sameeya baa layidhi arrintu waxay ahayd baa layidhi waxaa dhacaysay ninku markuu dhinto oo wiilal uu ka dhinto wiilasha uu ka dhintay iyo xaaskii uu ka dhintay wiilashii bahda kale ahaabaa waxay hunguri ka gelayaa oo rabaan inay qaataan oo guursadaan islaantii aabbahood qabay oo aayadood ahayd ama eedda wax la yidhaahdaba taasaa jaahiligii jiri jiray ayib ilaa islaamnimada waxaa weeyaan bilowgeedii ayib oo nin baaba inta sidaas gabadhaas aayadiisa waxay u soo doonabay waxay ku tiri war ilmahaygii baanba kugu tirinaya ilmahaygii oo kalaa tahay see weeye waxaa la yidhi aayadana soo degtay walaa tankixuu haba nikaxsanina maa nakaxa aaba'akum aabayaashiin waxay nikaxsadeen oo min annisaa ilaa maa qad salaf wixii hor maray mooyaane innahu nikaaxaas yaa waxaa isaga ah oo amarkaa isaga ah kaana wuxuu ahaaday faaxishatan xumaan iyo wamaqtan caro wasaa'a waana xumaaday sabiila wadda ahaan waxaa la yidhi shaygu inuu caqliga ku xun yahay iyo inuu sharciga ku xun yahay iyo inuu caadada ku xun yahay saddexdaas saddexdiiba arrintan waa ku jidhaa aabbihiis xaaskiisii inuu guursado xagga sharciga iyo xagga caqliga iyo xagga caadadaba waa ku xunta inahu kaana faaxishatan kow wa maqtan labo wa saa'a sabiila wa kaas saddexdaba shay ku xun weeyaan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi xurrimad waxaa laydinka xarimay calaykum dushiinna ummahaatukum hooyooyinkiin baa laydinka xarimay hooyadu waa daatee waxaa laydinka xarimay nikaax ummahaatikum waxaa laydinka xarimay nikaaxu ummahaatikum hooyooyinkiin inaad nikaaxsataan hooyadii ayeeyooyinkii baa la mida ayeeye xagga aabba ka timid iyo ayeeye xagga hooye ka timid dhinacay doontaba ha ka timaado dumarkii maxramka ahaa baa laga hadlayaa iyo dumar kale oo aan loo ogolayn guurkooda ragga markay asbaabtaasi jidho hooyooyinkii waa laydin diiday iyo wixii kor ka yimid wa banaatukum gabdhihiinnina waa laydinka xarimay waa nikaaxood waxaa la mid a carruurta ad dhasheen gabdhahay dhaleen oo dhan haddaa awowo kora tahay weligaa qabiilkan kaa farcamo oo dhan wixii ka farcamay laguma ogola wa akhwaatukum waa saddex walaalihiin gabdha ah gabar hooye aabbaa walaala ka tihiin gabara aabba keliya walaala ka tihiin gabara hooye keliya walaala ka tihiin saddexda nooco gabdhuhu ka yimaadaan waa idinka xaaraan afar wacamaatukum eedooyinkiina waa laydinka xarima oo waa maxay eedadu aabbaha gabdhihii la dhashay weyn dhan kasta walaalaha uga noqde waxaa eedda la yidhaahdaayoo kale inagu ayeeyaan u naqaanaaye awowga gabdhihii la dhashay ya kuwa dhalay maaha kuwii la dhashay waa iska eedooyin wacamaatukum eedooyinkiina waa laydinka xarima wa khaalaatukum habaryarihiinna waa laydinka xarima wa banaatul akhi walaal gabdhihiis adeer baa looya moogta iyana waa laydinka xarima wa banaatul ukhti gabar walaala gabdhahay dhashay banaadkeedii iyana waa laydinka xarima iyo wixii ay dhalaan toddoba qole wey toddoba qolo oo nasabka xaaraan ku ah wey toddobadaas ayib waa hooyooyin waa gabdhihii waa walaalihiis waa saddex eedooyin iyo habaryaro waa shan walaalkii gabdhahu dhalay iyo walaashii gabdhahay dhaleen toddobadaas waa toddobadii xagga nasabka lagu xarimay toddoba xagga radaaca baa jira toddobadaa hore aayaddu waa wada sheegtay toddoba radaaca baa jiro aan halka lagu wada sheegayn laakiin kuwaana uga qiyaas qaadanaysaa waa maxay wa ummahaatukum hooyooyinkiin baa laydinka xarimay allaati hooyooyinkaasoo ardacnakum idin jaqsiiyey ama idin nuujiyey idin dhaariyey waxa weeyaan hooyooyin aan iyagu idin dhalin laakiin naaska idin nuujiyey caanaheedii baa la nuugay waa laydinka xarimay waa hooyadaa wa akhwaatukum gabdhaha walaalihiinna oo min aradaacati nuugmada idinku walaalana waa laydinka xarimay toddobadii radaaca labadaasaa laga sheegay gabadha caanaaska wada nuugteen iyo hooyadii ku nuujisay toddobadii nasabka ku xaaraan ahaayoo kale baana radaacana xaaraam ku ah sidaa xadiidku tilmaamay imaamu bukhaari iyo muslim ba ay wariyeen wa ummahaatu nisaa'ikum dumarkaa qabtaan hooyooyinkood baa laydinka xarima ninku xaaska uu qabo hooyadeed waa laga xarima marba haddii gabadheedii caqdi ku dhacay hooyada xaaraan bay noqotay hooyadaasi hooyooyinkii dhalayba waa laga xarima ya wa akhwaatukum min aradaaca baa laydinka xarimay wa akhwaatukum min aradaaca baa laydinka xarimay wa akhwaatukum min aradaaca soomaynaan soo marin wa ummahaatu nisaa'ikum amiyaan ka badno haa taa waa akhrina wa akhwaatukum min aradaaca gabdhihii walaalihiin ahaa ee xagga nuugmada wey wa ummahaatu nisaa'ikum dumarkiinna dumarkaa qabtaan xaasaskiinna hooyooyinkood taasna waa laydinka xarimay waa sodohihii wey taasna waa la xarimay ayib warabaa'ibukum gabdhaha rabiibooyinkiinna allaati kuwaasoo fii xujuurikum dhabtiinna ku sugan waa kharaja mahraj alhaalib haddaysan dhabtaydnan ku haynu idinla jooginna waa la mide meel kaleba hadday doonto ha jidhe yaa dhabtii nebiyaysan ku jirin kuwaasna waa laydinka xarimay oo min nisaa'ikum ka ahaaday xaasaskiinna dumarkiinna xaggooda allaatii xaasaskaasoo dakhaltum bihinna aa u galmooteen waxa weeyaan ninku xaaska uu qabo gabar ay dhashay oo dee cid kale u soo dhashay baa laga xarimay raggii inta badan gabdhahaasi waxay la nool yihiin ninkaa damboo guursaday gabadha hooyadeed saasaa fii xujuurikum loo leeyahy xaasaskiinaa dhalay xaasaskaasna waa isku galmooteen oo mucaamalaha idin dhex madhay ayib markaas gabadheedii iyadoo xaaskaas hooyadeed ay ninkaas wada mucaamaloodeen gabadheedii looma ogola ayib fain lam takuunuu haddaynaan ahayn dakhaltum bihinna kuwa u galmooday xaasaskaas falaa junaaxa calaykum wax dembiya dushiinna ma ahani markaas wax dembiya haddaynaan gabadha hooyadeed aynaan u galmoonin ee ay kala tagtaan ama idinka dhimato idinkoo aan isarag gabadhii waa la guursan karaa marka ay dhashay gabadhay dhashay waa la guursan karaa caqdi keliyaa dhacay isma arag waa kala tageen amba waaba ka dhimatay iyago aan isarag bes gabadheedii markaa waa guursan karaa waxaa kaloo laydinka xarimay waxalaa'ilu abnaa'ikum wiilashiinna xaasaskooda aladiina wiilashaasoo min aslaabikum dhabaradiinna xaggooda ka ahday wiilashaa dhasheen oo dhabarkiinna ka soo baxay weeye waxaa jira wiilal kale oo laga wiil yeeshay oo dee islaamka awalkiisii iyo xilligii ka horreeyaba jiray oo aynaan dhalina inay hebel aad dhashe aan ahayn laakiin aa ka wiili yeelato qaarkood kuwa abtirsan jiray ninkaan ay la nool yihiin wiilashaas kuwa iyaga aad dhasheen xaasaskooda dee wiilkaa dhashay gabadhau qaba weeye waa laydinka xarima laydinma ogola iyo wixii kasii farcama waan tajmacuu laakiin wiilasha a ka wiil yeelateen iyaga dhib ma laha xaasaskooda idnaa idinku dhalin waan tajmacuu inaad jamcisaan oo isku keentaan baa laydinka xarimay bayna alukhtayni laba walaalaa dhexdood laba gabdhoodoo walaalaha ilaa maa qad salaf wixii hor maray mooyaane ayib laba gabdhoodoo walaalaha oo nikaax lagu jamciyo mulkulyamiin iyo maaha nikaax ilaa jaahiligi wixii horay u dhacay mooyaane ilaa maa qad salaf wixii hor maray weeyaan marka dumarkan waa imise tiradooda waa imise dumarkan waa imise halkaan ka qabso afar musaaharada iyo xididnimada bay ka yimaadaan oo waa maxay aabbe xaaskuu qabay oo aayadii ah ninku wiilkuu dhalay xaaskiisii waa labo ninku xaaskuu qabo hooyadeed waa saddex xaaskuu qabo gabadhay dhashay waa afar afartaa musaaharaday ka yimaadaan ayib afartaa markii musaaharada ay ka yimaadaan toddobana waxay ka imaanaysaa xagga nasabka waa toddobada aayaddu sheegtay oo ku qoran toddobana radaacay ka imaanaysaa xagga nugmada hooyadii ku nuujisay gabadha caanaha wada nuugteen hooyada ku nuujisay gabadhii la dhalatay waa habaryar moogta caanaha ninka irmaanshay yaa gabadha la dhalatay waa eedo saas weeyaan toddobadan kale sidoodo kale u tirinaysaa toddoba nasabka iyo toddoba radaaca iyo afar musaaharada iyo xididnimada ku yimaada waa imisa waa sideed iyo toban ayib waxaa kaloo jira kuwa asbaab jidha awgood loo diiday waa saddex oo waa maxay laba gabdhoodoo walaalaha in la jamciyo haddii aan la jamcina mid kala tagaan ama dhimato oo mid kala guursanayo waa la yaqaan dhib ma leh laboo la wada dhalatoo laysla qabo gabar iyo walaasheed wey kow gabar iyo eedadeed lama kulmin karo labo gabar iyo habaryarteedna lama kulmin karo saddex markaa sunnadu labada kaley sheegtay labada gabdhoodna qur-aankaa sheegay wa an tajmacuu bayna luqtayn wey sideed iyo tobankii saddexdan ku dar koob iyo labaatan waxaa labiyo labaatana wax allaale xaasaskii nebiga wuxuu nebigu guursaday calayhi salaatu wasalaam dee looma ogolayn ummadiisa waxaa la yidhi wamaa kaana lakum an tuiduu rasuulallahi walaa an tankixuu aswaajahu min bacdihi abada xaasaskii nebigana lama ogolayn ayib soo labaiyo labaatan maaha waxaa saddex iyo labaatan looga dhigayaa casharka dambe walmuxsanaatu meesha ka bilaabanayso gabdhaha halkaa lagu sheegayo oo maxay ah xaas nin kale qabo dee xaaraan baydan ka tahy taasna waa sidaas ayib qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala waxaa laydinka xarimay wa an tajmacuu bayna luktayni ilaa maa qad salaf ina allaha ilaahay kaana wuxuu ahaaday yahayna afuuran mid dhaafid badan raxiima naxariisasho badan darsigaynina intaasuu ku ogyahay wallahu subxaana wa tacaala aclam